Maamulka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa riyad-andejiyo uun sameeya qoysaska ku barakacayna tuulooyinka ay ku nooleeyeen Kuuriyada markii ay wajahday xaalad adag dhanka nololeed oo ka jirta meelaysay Kuuriyada markii dhawaan ka fatahmeen Webiga Shabeelle. Markii uu meelaysay hadeegeen dadkaasi oo iska jaraan bilaan waayeelin owlaad iyo waliba laaqiibiyay qaarar bees ka jarta oo nololyo ka maarayeen. Waxaana ku mid ah dadka ku faa'iidaystay deeqoonka rarka isla markaana dib-u-dejinta la sameeyay mahadnaqeen maamulka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
meeshaan nagala siiyay intii noo dooday oo maxaayada gudoomiyaha iyo amniga sugtay kheyr allah siiyo intii gargaar bixisana ilaahay kheyr ha ka siiyo waadna wayna mahadsan yihiin waana soo gaareen wax badan oo dhibaha noola maray kheyr iyo barwaaqo badan allah ha siiyo ilaahay ayaa mahad iskale waxaan kuu sheegay na soo gaarsiiyey degmadan mahadhaay oo na soo gaarsiiyey guddoomiyahayna waa mahadsan yahay sidaan ku nahay dadka baahida gaarka ee qabo wayna soo gaartay wax alla wixii macnaha oo sabir ahaay oo dadaal ahaay wayna soo gaareen waa mahadsan yihiin maamulkayna annagoo ku hadlayna degmada magaca degmada mahadhaay gaar ahaan dadka baahida gaarka ee qabo waa mahadsan yihiin guddoomiyahayna aad ayuu u mahadsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu anu koo ah macnaha mataqaanaa degmada mahadday oo curyaan iyo indhoole iyo wax walba isugu jira iyo macnaha dad iska dhibaataysan isku duquubay waxaa waaye macnaha adeegayni oo guddoomiye waana soo gaarsiiyey khayr allah siiyo macnaha maamulka ooga mahad celaynaa maamulka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wariba uu ku warbiyay xaaladda dhanka nololeed ee ku jirta degmadaasi.
Culaysman badan ay jiraan alxamdulillaah waa ilaahay mahadiisa inaan ku guulaysanno ee hawshii aan maanta dardar gelinno oo aan dib u sii bilaawno bulshada degmada Maadai waa bulsho aad u tabaalaysan waxay soo martay waayo kala duwan oo wakhti badan oo dhibaata ay soo mareen awalan waxay soo mareen markii hore saddex sano oo ah abaar waxay soo mareen fatahaad waxaa dhibaata ka jirtaa mataqaannaa mahaday webiga shabeelle tuulooyinka ku teedsan oo dhan waxaa gooya mataqaanaa iji ka soo bilaaw ilaa meesha la yidhaha kulmis dhulkaasoo dhan tuulo aysan biyo ku jirin ma jiraan dhibaato ba'an baana haysato waa alxamdulilaah in aan maanta gargaarkii aan helnoo yaraay aan mataqaanaa si nabada aan u qaybsanno ka mataqaanaa codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa awalan maamulka gobolka madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha dowladda federaalka dhammaantood waxaan ka codsaynaa hay-adaha deeqda bixiyo internationaalka iyo kuwa lookalkaabe in ay waxa mahaday soo gaaray waa wax yaroo kooban waxaan ka codsanaynaa baahidaynu ma daboosho inta aan hayno maanta waxaan ka codsanaynaa in ayna soo gaarsiiyaan gurmad degdega qoysasku oo ku barakaceen deegaanadiyo siyaabo shal duwan iyo ku faa'iidaysadeen kaararkun oo baahi weyn oo aan qabeen qoysaskunga